Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah culimada magaaladaasi kaasi oo looga hadlayay doorka ay culimadu ku leeyihiin dowlad wanaagga. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah la-taliyeyaasha madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Barre Aadan Cabdi, iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Mubaarak Cabdisalaan Xaaji ayaa si wadajir ah uga hadlayay ujeedka kulanka.
walaa una siin kakoynay una siin weydiin intaasu amaa culummada dhatiye una culummada wali inkasaanehe inti inta roogdu oo wadankan roogdu ahlu sunna waljamaacatin isdhan culummada ilaahay atin masaajidka makshal taba haytan tukuda haytan allabariga isla aamo haytan isin haliinkoo atin naato weyn baa nabadgaraysaday meel ku xusaday culummada hadalaasi cabashadii walaagiyo dowladda laku deersiiyey fadaasi yaa meelka nabadgareeyey tan ka weyn oo tan ka horreyta weyba waa sidii linkobciyi lahay dugsiyada qur-aanka oo dhismo nagatoy macallimiinta nagatoy weyba waa shay eed qadarintii aan la waayo dowladdana mas-uuliyad ku saaranta insha allah si dugsiyada kale walakabarada cilmiga kale lakabarada lanwiinaye in lanwiinaye Qaar ka mid ah culimmadii ka qayb gashay kulanka ayaa uga mahadceliyay Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed kulanka ay la yeelatay.
aad iyo aad aan mahadsaniyey madaxweynaha cabdiasiid maxamed xasan laftagareen oo ulmadii xasuusaday wasaaradda mayka codsadaane inay ulmadu hooga saarto wadankan qur'aana aan baahanyi alla barya aan baahanyi odow yay badanyi afarta barjahay odowka fadhiyi yaxaasko oo meelo kumay inay mayla faday laku horseedo hoy yaxaas wadanka lahaka fasaho habad nooladaw maka jara inkastoo madaahibta kale waldhibaati geeg oo iyo sheenaan lahayn bismilla siraysada iyoonay kordhanqaada diinta islaamka isku toodhay walmas dhahanta laakiin un shaaficiyaena shacabkii kana ahlu shaaficigu hoba bisinkii la dhaafo amase dhunuudkii la dhaafo intii diintii waa laka gooyaa shacabkii inhaysda mayka leeyihin mayla raay dadkii caamadii
unna mayba anna soomaali haddii un anna ilaahay mayba ninka nicmeeyay dad muslimiin ah wa anna mia bilmia boqolkiiba boqol muslimiin anna haddana sunniyiin anna
kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii culimmada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen dowlad wanaagga